wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho waxay ka daafurtay barnaamijka bixinta kaarka aqoonsiga ee qaxootiga iyo maangelyadoonka axmed xuseen guddoomiyaha hay-adda qaxootiga ee barakacyaasha soomaaliya ayaa ka waraabixiyey ujeedka daafurkan ee la xiriira bixinta kaarka aqoonsiga ee qaxootiga iyo maangelyadoonka maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaad nagala joogtiin markaana aada noo daafurtiin munaasabadda aadka u qiimaha badan ku leh ee daafurka bixinta aqoonsiga qaxootiga ku sugan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aqoonsigu waa astaanta iyo haybadda qofka shaksi ahaan lagu aqoonsan karo mudan yaagay mar weyn dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud wuxuu saxiixay sharciga qaxootiga iyo maagildoonka oo ah sharciga lagu maamuli doono qaxootiga iyo maagildoonka ku sugan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidaa ogeed hay-adda qaxootiga iyo baarkacyaasha qaranka oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga waxay diyaar u tahay hirgelinta sharciga qaxootiga iyo maagildoonka sidoo kale waxaan diyaar u nahay dadalgelinta iyo taakuleynta bulshada marinta u ah dadka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku nool taakuleyntaas waxaa koog ah arrinta aan maanta halkan u fadhino ee ah daafurka bixinta aqoonsiga qaxootiga sugan dalka dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya cali xoosh ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo xuquuqda qaxootiga iyo dadka maangelyadoonka ah dadka muxuu ahaa magangelyadoonka iyo dadka qaxootiga ah dhinac kastaba ama dhanka amniga ha noqoto ama dhaqdhaqaaqa ha noqoto ama aqoonsiga oo magaranaysaao dee uu goobo badan ku mari karayo ha noqoto waa fursad maanta dalkeeni in loo soo haajirayo waxay muujinaysaa isbeddelka nololeed iyo muxuu ahaa in ummado kale oo dalkoodu maanta dhaqan yahay ay ku noolaan karayaan marka innagana sharaf bay inoo tahay ummadda kalena waxtar bay u tahay way noo soo haajire runtii qaxootiga iyo magagalyadoonku waa wax maanta dunida meel kasta yaalla oo qawaaniin iyo xuquuq iyo xeerar buu leeyahay horay adduunku uga soo saaray barnaamijkaani ayaa ahmiyad gaar ah wuxuu usii doonaa dadka qaxootiga ah iyo kuwa maangelyadoonka ah si ay u helaan kaararka aqoonsiga ee ay bixiso dowladda federaalk ee soomaaliya